ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah bulshada soomaaliyeed sidee uga falceliyeen filimkii dokumentariga ahaa ee dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo bandhigay asbaabihii keenay weeraradii koob iyo tobankii sebteembar iyo jaraa'imtii maraykanka uu ka geystay dunida gaar ahaan waddamada caalamka islaamka barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa bulshada soomaaliyeed siday uga falcelisay filimkaasi qodobada kale waxaa ka mid ah maraykanka iyo ingiriiska oo digniin u diray muwaadiniintooda ku sugan waddanka kenya haddaba maxaa keenay digniintaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maxaa ka jira in ra'iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya xamse cabdi barre uu ku fashilmay waanwaan uu ka dhex waday xasan gurguurte iyo lafta gareen oo ah madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed sidoo kale waxaa barnaamijkeenna ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka warbixiyey halka ay marayso xamlada irshaadul umma qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka ah
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijkeenna faafareebka wararka mu'asasada warbaahineed ee alkataib ayaa dhowaan baahisay filim dokumentari ah oo ku baxayay ilaa saddex luuqadood kaasoo looga hadlay asbaabihii keenay weeraradii koob iyo tobankii sebteembar iyo jaraa'imta maraykanka uu ka geystay dunida oo idil gaar ahaan caalamka islaamka haddaba dadka soomaaliyeed sidee uga falceliyeen filimkaasi ay mu'asasadu baahisay bal aanu ku horumarno aragtiyada dhanka qoraalka ah ee dadkii daawaday filimkaasi ay ka soo dhiibteen barihii internetka ee filimka lagu baahiyey waxaa inoo soo jeedinaya aragtiyada dadkaasi walaalkeen suhayb cabdulaahi haye suhayb aadaad u mahadsan tahay ismaaciil haddii aan eegno qayb ka mid ah faalooyinkii laga bixiyey isdaarkii walkaafiruuna hum daalimuun ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaa ugu horeeya oo aan soo qabanayaa waa daawadaha lagu magacaabo basaam abuumishkaad waxa uu leeyahay kadib markii aan daawaday filimkii dokumentariga ahaa ee mu'asasada alkataa'ib baahisay ayaa waxaan ka dhehday oo aan kala dhex baxay fariimo dhowr ah oo uu xambaarsanaa kow fariin loo dirayo dowladda maraykanka oo ahayd in ay ka joogsadaan taageerada indhala'aanta ah oo ay ku garab taagan yihiin gumaystaha yuhuudda labo fariin muslimiinta loo dirayey oo ahayd inay iska dulqaadaan dowladdan daaqiyadda saliibiyadda xagjirka ah ee lagu soo dhisay lafihii hindidii casayd ee dhaladka ahayd iyo dhiigga dadkii madowga ahaa ee laga soo qafaashay afrika saddex fariin loo dirayey dadyowga kale ee ku nool daafaha dunida si ay u ogaadaan in maraykanka uusan rabin horumar iyo ilbax toona balse dhanka kale uu yahay dagaal huryo dhigyacab ah ugu dambayn waxaa leeyahay maraykanka xasuuso howlgalladii kow iyo tobankii sebtembar ee labadii kun iyo kowdii ogow in waalida lagu qayaxo ku celcelinta hal fal iyadoo la sugayo natiijooyin kala duwan ogow in isla dembiyadii shalay aad ku mutaysatay howlgalkii koob iyo tobankii sebteembar aa maanta ku lug leedahay siina waddo adiga oo og in jihaadiyiintu ay sidii shalay ka xoog iyo xeelad badan yihiin adiguna aad intii hore ka dembiye badan tahay haddaba khiyaarka keliya ee idiin furan waa inaad islaamtaan si aad u nabad gashaan wasalaamu calaa man ittabaca alhudaa ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey daawadahan oo lagu magacaabo basaam daawadaha ku xiga waxaa lagu magacaabaa yasni moxamed waxa uu leeyahay haa ameerika waa necabnahay waan ka soo horjeednaa kufriga ay la timid dhulalkeenna waa necabnahay dulmiga ay ku faafinayso daafaha dunida waa necabnahay oo waan ka soo horjeednaa dacmiga ay siinayso mid kasta oo gumaysiga ku haysta dhulalkeenna waa isdaar muhiim ah oo aad u anfac badan waxaana ku naseexeynayaa in si aad ah loo daawado oo la faafiyo walkaafiruuna hum addaalimuun ayuu leeyahay daawadahan oo ay ugu qoran tahay ugaas isagana waxa uu leeyahay cadaawaha ay noo qabeen shalay iyo maanta waa isku mid gaalo gaalo dhashay iyo murtadiinta waana isku xukun gacmo hoorsina kuma tegayaan gumac mooye gar kalena ma yaqaanaan sida allaha ka aqbale uu inoo sheegay abuusubayr daawadahan oo lagu magacaabo cabdinuur isagana waxa uu leeyahay cadaawadda gaalada noo hayso mid yar ma ahan abuukhawlaan alqadxaani waxa uu leeyahay waad wanaajiseen jasaakumullaahu khayran waxaan rajaynayaa in kuwa sidan oo kale ah la faafiyo cabdirasaaq sabriye isagana waxa uu leeyahay maraykanka maamulada uu dhisay markhaati buu u yahay filimka alkataa'ib waan fiirsaday go'aan adag baa naftu go'aansatay allaah ayaa mahad oo dhammi leh allaah ayaana xisaabinayo caalamka oo dhan allaah ayaana mahad leh bilow ilaa dhammaad saraajudiin isagana waxa uu leeyahay waadna kaafiseen allaah ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo maqaamkiinana ha sara yeelo allaahna ha idinka abaalmariyo daawadahan isagana waxa uu leeyahay waa filim aad iyo aad u daawasho fiican alkataa'ib guulaysta muuqaal qurux badan an ismaaciil ugu dambayntii waxaan soo qabanayaa daawadaha ugu dambeeya oo lagu magacaabo jaabir cali waxa uu leeyahay waan daawaday waa isdaar qiimo badan allah ha ka abaalmariyo walaalihii soo diyaariyey waxaan halkan ku soo koobayaa wixii aan isdaarkan ka faa'iiday ugu horrayn waxaan ogaaday oo aan ka helay su'aal aan isweydiin jiray oo ahayd maxay reer yurub maraykanka ugu daba feeshan yihiin allah mahaddii waxaan isdaarka gudihiisa ka ogaaday in maraykanka maanta la sheegayo uu yahay reer yurubtii soo qaadi jiray xuruubtii saliibiyiinta oo ay awoowayaashan la soo dagaalameen si lagu gaado oo loo jiifiyo dhallinyarada ummadda waxaa isbeddel lagu sameeyey maamulkii dunida uu ku dhisnaa waxay gaaladu ku heshiiyeen in la sameeyo hal dowlad oo xoog badan oo ay dunidu ku daba faysho lacagteeda iyada la isticmaalo isla markaana halkaas goob dunida looga taliyo waxyaabaha uu soo hadal qaaday oo aan ka faa'iiday waxaa ka mid ah in dulmiga maraykanka uu ku hayo waddammada caalamka islaamka ay sabab u ahaayeen weeraradii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebteembar oo ahaa qisaas cadil ah waxaa allaah mahaddii ahayd in sheekh usaama alla uu waafajiyey in maraykanka gudihiisa uu ku beegsado maadaama tani ay ahayd dowlad ku suntan mid aan la jebin karin oo aan gudaheeda lagu duuli karin waxyaabaha isdaarka uu bidhaamiyey waxaa ka mid ah mustaqbalka wanaagsan ee soo ifaya iyo in dowladdan dulmiga iyo kufriga ku dhisan ay haadaan ku sii dhacayso waxaa la yidhi ummaduhu waa akhlaaq haddii ay akhlaaqdoodu xumaatana waa ay burburaan tirakoobyada uu isdaarku soo gudbinayo waa mid ka tarjumaysa in maraykanka gudaha uu ka sii dumayo waxaan allaha ka rajaynaynaa in uu dibaddana uu ka dumo oo ay soo dhammaato haymanada sahyu saliibiga ah ee uu ku haysto dunida si gaar ah waddammada caalamka islaamka intaas ayaan kusoo koobaynaa walaalka qayb ka mid ah faalooyinkii laga bixiyey isdaarkii alkataa'ib ee walkaafiruuna hum daalimuun waa hagaag waxaad wada dhegaysateen aragtiyadii dhanka qoraalka ee bulshada soomaaliyeed ay ka soo dhiibteen filimkii alkataa'ib ay baahisay markanna waxaan idiin soo gudbinaynaa dadkii daawaday filimkaasi ee mareegaha internetka kala socday oo iyaguna codad inoo soo duubay islamarkaana aragtiyadooda inoo soo gudbiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib walaale filinka isagaa waan dawday runtii filinkaas min bilow ilaa dhammaad wuxuu qaawinayaa wuxuu bannaanka soo dhigayaa oo ciddii wax fahansanayd iyo ciddaan wax fahansanaynba ay ka dheehan kartaa waxaa weeyaan dulmiga dowladda kaafiradda ah ee maraykanka ee caalamku ka geysatay ayna ka geysanayso ilaa haatan gaar ahaan waddamada islaamka iyo ummadda islaamka dhibaatada ay ku hayso ayna ku haysay oo haddana ay weli ayna ka joogsanin ay doonayso intay u geysatay in ka badan inay u geysato laakiin waxaan isleeyahay ummadda islaamka ahayd maanta sidii hore ee ahayd ma ahan runtii filinkaasi waa filin taariikh soo gudbinaya waa filin ciddii ay horaan warbaahintii reer galbeedka ay dhaga barjaysay ay maabka iyo jihadii saxda ahayd ay ka dhumisay oo u sawiraysay maraykanka iyo gaaladaas kale ee reer yurub inay xuquuqul insaan ilaalinayaan inay adduunka macnaha ay hormuud u yihiin oo horumar iyo dhaqaale iyo dhismo ay wadaan ciddii sidaa ayada ah ay oga dhigaysay warbaahinta reer galbeedka waxaan filayaa maanta ciddii daawatay ee hore sidaa u aaminsanayd inay maanta xaqiiqada dhabta ah gacanta ku hayso bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan aragtida ka dhiibto filinkii ay soo saartay maasada alkataib ee dokumentariga ee magaciisu ah walkaafiruuna hum addaalimuun filinkan oo la daawan karo muddo hal saaciyo waxa wuxuu aad iyo aad u falanqeynayay oo isdultaagayay dulmiga iyo jawrka iyo tacadiyada dowladdan daaqiyadda ee maraykanka ay ka geysatay caalamka si gaara caalamul islaam marka waxaa la dhihi karaa waxaa weeyaan wax badan oo qarsoon ah oo dowladda maraykanka ay geysatay ayuu filinkan banaanka keenay waxaa kaloo waxaa weeye toosh ku ifiyey filinkan jaraa'imta ay dowladda ku kacday waxaa kaloo bannaan keenay asbaabta iyo ahdaafta ay dowladaha waxaa weeyaan walaalaha muslimiinta mujaahidiinta ay u beegsadeen dowladdan iyo keliya inay tahay dowladda maanta waxaa weeyaan yahuudda garab taagan ee waxaa weeyaan ku haysta dhulka barakaysan filinkan wax badan oo qarsoonaa ayuu waxaa weeyaan banaanka keenay marka filinkan dee kulley waxaa weeye wax badan qof qof wax ka qarsoon yahay oo dhan filinka hadduu daawado wax badan buu ka ogaanaya wejiga dhabta ee dowladda maraykanka ay leedahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu warbaahinta andalus waa idin salaamayaa salaam intaa kadib filimkii cajiibka ahaa ay soo saartay alkataa'ib waan daawaday wuxuuna ahaa filin aad iyo aad u xiiso badan kaas oo daaha ka qaadayay waxyaabo fara badan oo ka qarsoon dadka muslimiinta ah waxaa halkaa iga caddaatay oon ka faa'iidaystay waxaa weeyaan gaalada weliba si gaar ah ahaaneyd maraykanka cadaawada ay u hayaan dadka muslimiinta ah iyo weligoodba inay ku dadaali jireen in ay baabi'iyaan dadka muslimiinta ah filimku waa filim aad iyo aad u xiiso badan gumaadkii ay u geysteen dadka muslimiinta ah ee meelaha kala duwan jooga ee soomaaliya ay ka mid tahay iyo ciraaq ayaan aad iyo aad u daawaday waxaa la ilmeynaya indhaha waxaana la murugoonaya qalbiga dhibaatooyinka dadka muslimiinta ah loo geysta waxaan kaloo halkaa kala baxay etoobiya waxa ugu weyn ee garab istaagaya ama garab taagan mar walba ee ku garab taagan in soomaaliya la qabsado oo la gumaysto inay tahay maaragtay tahay maraykanka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan halkan ka salaamayaa awalan bahda warbaahinta islaamiga ah halkan aan ka salaamayaa marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxdeeda ciidankeeda makaatiibteeda kala duwan oo runtii jilbaha dhulka ugu dhuftay gaalada madow iyo caddaan murtad iyo munaafiq jaajuus iyo jahwariiriyibo aad baa umahadsantihiin marka xigta runtii waan daawada filinka waxaana iga baxay waxa waaye gumaysiga la sheegaya iyo meeshuu kasoo askuma iyo waxa waaye in dadka la gumaado la adoonsado beeraha lagu fasho la dhibaateeyo la duleysto meeshuu kasoo askunaba inay tahay maraykanka runtiina xaqiiqadii wuxuu filinka dabool ka qaaday dacayaadkii iyo beentii ay faafin jireen inay been tahay iyo xuquuqul insaanka in la ilaaliyo oo waxa waaye dadka xorriyadda la siiyey waxaas inay tahay in dadka beeraha lagu fasho xuquuqul insaanka la sheegayaba in beeraha dadka lagu fasho uu yahay marka taasna runtii filinka uu caddeeyey qofkii daawadana u arkay runtii waxa ay wadaanna filinka usoo bandhigo oo ah madaxweynahooda ugu weynaaba hadduu yidhi ninkii labada nin hadday isguursadaan wax dhibaataa kama qabno iyo wax saas la mid ah marka dabcan waa la wada arkaan filayaa marka ummadda soomaaliyeed ha baraarugto wax keliya la gudboonna waa in laiska dulqaado hayriyada maraykanka insha allahu tacala inaad fahmi doontaan umalaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaikum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamhayaa muslimiinta si gaar ahaaneed mujaahidiinta si gaar ahaaneed waxaan u mahad celinayaa alkataa'ib taas oo cadowga allah ku argagaxgelisay filimaanta iyo muuqaalada ay soo saarayso waxaan rabaa inaan fikradeyda ka dhiibto filimkii cusbaa ay dhowaan soo saartay alkataa'ib kaas oo ciwaankiisu ahaa walkaafiruuna hum udaalimuun markii aan muuqaalka fiirsaday run ahaantii waxaa iga baxay wax cajiib iyo aqoon iyo fikrad dheeri ayaa iga baxday waxaa weeyaan si kasta oo quwadda bini aadamka ama bashariga meel kasta u gaarta iyo meel kasta ay technolojiga ka gaaraan inaysan quwadda allah subxaana watacaala aysan waxba ka qaadi karin qadartiisana aysan waxba ka bedeli karin waxaa sidoo kaleeta halkan iga baxayo koox yar oo daa'ifo yar inay ka adkaan karto quwad intaas oo sano soo jirtay ee hubka noocyadiisa kala duwan haysato inay ka adkaan karto adkaanshadana aysan ku xirnayn technology la gaaray ay ku xiran tahay qadarta allah iyo in allah la rumeeyo in allah la tala saarta taasna hadda waad arkaysaa oo maraykanka oo adduunka dhan waxaa weeye khalkhal amni iyo dhibaato ku hayay gaal iyo muslimba ah inuu jabay allah ayaana jebiyey guushii guushana allah annaga ayuuna siin doonaa qaala allahu subxaanahu watacaala waalcaaqibatu lilmuttaqiin cayaalaha iyo cajab keliya oo i soo jiitay runtii aan filimka ka arka waxaa ka mid ah Joe Biden su-aal mar la weydiiyey waxaa la yidhaahday suuragal miya inay Taliban Afghanistan la wareegto wuxuu yidhi suuragal maahan waayo ciidamo kooxno fara badan ayaa jooga ayuu yidhaahday waxyar kadibna wuxuu asagoo filimka kasoo dhex muuqanaya isagoo dhahayo runtii dagaalkii aan kula jirno Taliban waan ku jabnay Talibanna way naga adkaa alxamdulilah Mareykanka uu jabay ahna shaydaanka gaalada ugu weyn ahna kan muslimiinta maanta meel weliba ay joogta burburiyey siyaasad ahaan u burburiyey dhaqaale ahaan u burburiyey ilaa walaalaha mujaahidiinta meel waliba ay joogaana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr alkhayr aljazaa aflaxat alwujuh wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mahad dhammaanteed waxay u sugnaatay allah gaar ahaan waxaa u mahad celinayaa walaalaha alkataa'ib oo mar kasta ku howlan tayeenta iyo farsamada heelka dheer ay ay gelinayaan aflaamta jihaadiga ah mahad rabbi ha ka gaarto walaalaha idaacadda islaamiga andalus ahna dhiirigeliyaasha haliyeyada dhabarka adag oo dhuunta u galay cadowga geeska afrika aquulu lakum yaa axfaada zubayr ibnulcawaam lilaahi darukum wacala allaahi ajarukum filimku waa daawaday waxaa ii muuqda muslimiinta inay hurdayaan cadowgoodana dharaaracad ay dilayaan kuwoodii ugu wanaagsanaa ayna kufsanayaan gabdhahoodii kuwa ugu sharafta badnaa ayna dhacayaan hantadoodii kuwa caamka ahaa iyo kuwa shakhsiyaadka leh intaba soomaaliyay diinta rabbigeenu difaaca soomaaliyay diinta rabbigeena u xiiliya oo difaaca insha allaha mar aan fogeyna nasriga alle wuu imaanayaa bismillaah horta filimkii xarakada mujaahidinta al-shabaab ay noo soo gudbiyeen qofkii caqli leh waxaan aaminsanahay qofkii caqli leh ama maskax shaqaynaysa leh inuu filimkaas wax badan u siyaadin doono kii fadhiyana oo istaagi doono kii jiifana oo fadhiisan doono kan taagana oo dhaqaaqi doono midda kale soomaalidan haddaaba fiirisabo oo fiiriso qaabkooda waxaad moodaa nolosha dhanba inayba ka dhacsan yihiinba ma waxaad rabtiin in nala addoonsado sida dadkaana arkaya oon daawanayay sida geelkii la aroorsho war dad iyo habow ilaahay ka cabsada waxaan fiirsaday ama aan daawaday wax loo dul qaada kara maa farinjiga xunka ah oo kirishtanka ah yaa gumaysigiisa mid yar maah mid hoose iyo mid dadban iyo mid qarsoon iyo mid muuqday intaba wuxuu kaala ganbada ma lah wiilashan mujaahidiinta ee ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha ciseeyo garabkoodana malaa'ig allah ku buuxiyo yaa bacdallah dhiigkooda waxaan kuryaha ku joogno oon xijaabadii niqaabadaan ku xirannahay oo aan wadooyinka ku marayno wallaahi bacd allah waa dhiigooda maanta haddeyna raggaas cadowga naga yuureen lahayn ee naga hor joogi lahayn waxa kuwaas ku dhacay wax ka daran baa nagu dhici lahaa anaga wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabarakaatu filinka waxaa iiga baxa walaalaheen waxawaaye wax weyn oo waxawaaye naga qarsanaay cadowgana waxawaaye dhigartiisa naga qarsaneyd walaalihii noo soo diyaariyey oo noo soo waxeeyey noo soo bandhigana ilaahi subxaana watacaala ajarkiina ma dayaco amsaashiina ilaahi subxaana watacaala hanugu badiyo dhexdeena hanugu badiyo aniga waxaa isoo jiitay sheeqeyna calileere markuu waxawaaye fariinta uu waxawaaye iyo muxuu akhrinayo aad ba iisoo jiidatay dadka muslimiinta waxaa looga baahan yahay cadowgooda waxaawaaye inay waxaa u baraarugaan soomaalida waxaa looga baahan yahay cadowgooda iyo saaxiibkooda inay kala gartaan waxaawaaye waad aragtaan waxaawaaye cadowgiina waxaawaaye mar walbeed aa u heelantihiin siduu niin galayo uu niin dabarjarayo ilaahay intaa ka baqdaan walaalihiina waxaawaaye garab siiya waxaawaaye midka maalka haysto maalka waxaawaaye maalka hala garab istaago kaa maalka haysan ducada hala garab istaago nin walbeed waxaawaaye soomaaliya kaalintiina kasoo baxa waxaawaaye walaalaha garab siiya asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي السلام ولا لها العمق waad mahadsantihiin horta sidaa u dadaaleysiin ilaahay khayr hadii siiya waxaan kaloo waxaan rabaa inaan la wadaago fikirkeyga oo ah mareykanka iyo wuxuu ummadda u sheegayo leeyahay argagixisa adduunka ka jirto aa la dagaalamayaa iyo dad badan oo maanta dad muslimiin sheeganayo ka doodayaba in mareykan layska celiyo iyo wixii mareykan la socdo oo maxay ahayd ay tahay in wax badan oo aga baxay nacamta ay ku baraarugeen oo mareykan asaga ayaa dhiiggii cabi ah oo dhiigga dadka u cabaa maba aha muslimiinta kaligoode gaal iyo muslim wuxuu kala aabiyelaya soo jirin oo asagaba uu ku dhisan yahay boob iyo argagixin tan labaad waxay tahay muslimiinta maxay ka baran karaan muslimiinta waxay ka baran karaan inay isdifaacaan diinkooda iyo dadkooda iyo dadnimadoodana ay soo cishtaan diinkoodana ay difaacdaan dadnimadoodana ay soo cishtaan iyo karaamadooda iyo jiritaankooda ay soo cishtaan muslimiinta meel kasta ay joogaan taas ayay ka baran karaan qof walbana oo muslin ah oo iimaan lehna oo ka baran karaa tan saddexaad waxay tahay muslimiinta siday ugu jawaabeen muslimiinta waxay ugu jawaabeen san dhiirinaan iyo karti iyo tala saarasho alle ee ku jirto oo allah subxaana watacaala ciddii tala saarataa waxba kama halaabaan daarihii mataanaha markii la burburinayena maasha allah an horta aad baan ugu farxaysa waxaan leeyahay muslimiinta awoodooda maanta awoodda maraykanka iyo awoodda muslimiinta ay leeyihiin iskuma dhigman laakiin awood kale oo allah subxaana watacaala aamin diin iyo caqiide ayay ku dagaalamayaan muslimiinta oo hubma ku dagaalamayaan muslimiinta ilaahina waa ugu kaalmeynaya insha allah ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa kuwa iska celiya iska difaaca dulmiga iyo jaraa'imta gaalada ilaah naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
يلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu ku guda jirnaa markaana ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka iyo ingiriiska oo digniin u diray muwaadiniintooda kenya dowladaha saliibiyiinta ah ee maraykanka iyo ingiriiska ayaa digniino u diray muwaadiniintooda ku sugan gudaha wadanka kenya ee dhaca bariga qaaradda afrika waxayna siiyeen talooyin ku saabsan goobaha la beegsan karo safaaradda xukuumadda kaafiradda ah ee washington ay ku leedahay nairobi ayaa warbixin ay soo saartay digniin ugu dirtay muwaadiniinteeda waxayna u sheegtay inay dhici karaan weerarada waxay ugu yeeraan argagixisada oo ay ula jeedaan mujaahidiinta safaaraddu waxay muwaadiniinteeda uga digtay inay si gaar ah u muujiyaan feejignaan dheeri ah marka la joogo goobaha loo dalxiis tago xarumaha safaaradaha hoteelada suuqyada iyo sidoo kale goobaha suuragalka ah ee la beegsan karo dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka oo maanka ku haysa dulmiga ay geysatay ayaa soo qaadatay inay dhici karaan weeraro aaragoosi ah oo la mid ah kuwii dhacay kow iyo tobankii sebtembar iyo weerarkii westigate goobaha ay ku badan yihiin muwaadiniinta maraykanka ah iyo ajaanibta kale iyo dalxiisayaasha nairobi iyo meelo kale oo kenya ah ayaa weli ah bartilmaameedyada argagixisada ayaa lagu yiri digniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ee nairobi ee ay u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi warka ka soo baxay maraykanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri inkasta oo ay weeraradu dhici karaan wakhti kasta haddana walaaca waxaa sii kordhiyey sanad guuradii kasoo wareegatay weeraradii argagixiso ee hore sida kow iyo tobankii sebteembar weerarkii kow iyo labaatankii sebteembar ee westigate moll iyo weerarkii toddobadii oktoobar ee falistiiniyiintu ku qaadeen israa'el ayaa lagu yiri warka safaaradda dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska ayaa dhankeeda muwaadiniinteeda ku sugan kenya uga digtay inay u safraan goobaha ay sheegtay inay halis yihiin ayna ka dhici karaan weeraro ay fuliyaan shabaabul mujaahidiin maadaama ay jirto khatarta kooxda argagixisada ah ee fadhigeedu yahay soomaaliya xafiiska arrimaha dibadda waxa uu ku talinayaa in aan loo safri karin lixdan kilomitir oo ah xuduudka uu kenya la wadaago soomaaliya bariga gaarisa ilaa kow iyo labaatan kilomitir oo waqooyi galbeed waddada ee saddex oo ay ku jiraan kaydka qaranka ee booni iyo degmada mandheera waxaa sidaasi lagu yiri nuqul ka mid ah digniin uu soo saaray ingiriiska oo la xiriirta cabsida reer galbeedka saliibiyiinta ay ka qabaan weeraro ka dhaca gudaha kenya digniinahan isdabajooga ah ayaa kusoo beegmaya xilli maalmo ka hor ay dadka ameerikaanka u baruur diiqayeen weeraradii taariikhda galay ee dhacay kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii waxayna hadda ka cabsi qabaan inay dhacaan kuwo kale oo ay muslimiintu kaga argoosanayaan dulmiga xarkaha goostay ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanku ku hayso muslimiinta haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xamse cabdi barre oo faramarnaan iyo wejigabax kala soo laabtay magaalada baydhabo waxaa mar kale cirka isku sii shareeray khilaafka u dhexeeya maamulka shaadaladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed iyo dowladda dabadhilifka ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho iyo wafdi uu hogaaminayey oo maalmahan ku sugnaa magaalada baydhaba ayaa villa soomaaliya dib ugu soo laabtay iyagoo faramaran ilawaladyo ayaa sheegaya in lafta gareen uu ka biyadiiday dhammaan ajandayaashii xasan gurguurte oo ahaa in uu u hoggaansamo awaamiirta xukuumadda muqdisho oo ay ka mid yihiin in uu soo xaadiro shir ay madaxda maamul goboleedyada ku yeelan doonaan muqdisho iyo in uu joojiyo wadashaqaynta tooska ah ee kala dhexaysa dowladda itoobiya lafta gareen ayaa si cad ugu sheegay xamse cabdi barre in uu qabsan doono doorasho isaga u gaara islamarkaana ay ciidamada itoobiya usii noqon doonaan kuwa ilaaliya maamulkiisa xitaa haddii uu dhammaado wakhtiga soo duulayaasha atmis warar lagu kalsoonaan karo ayaa tibaaxaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho uu isagoo caraysan kasoo dhoofay garoonka diyaaradaha ee baydhaba saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka itoobiya ayaa lafta gareen si toos ah ugu amreeyey in uu xagaldaaciyo dadaalada xasan gurguurte oo ah in uu maamulka koonfur galbeed hoosgeeyo villa soomaaliya inta badan maamul goboleedyada ka jira soomaaliya ayaa ka biyadiidan siyaasadda xasan gurguurte waxayna saddex ka mid ah maamuladan toos uga amar qaataan dowladaha kenya iyo itoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda maraykanka ayaa dowladda ridada ah ee masar siinaysaa lacag dhan hal dhibic saddex bilyan oo dollar sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington lacagtan ayaa loogu talagalay ciidanka dowladdaasi tani ayaa lagu fasiray mid uu maraykanka masar ugu abaalgudayo taageerada uu nidaamka siisii siinayo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kaalinta uu ku leeyahay xisaarka reer khaza iyo xoojinta amniga dadka yuhuudda ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala koonfurta soomaaliya ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo cadowga lagu beegsaday weerarka koowaad oo qarax ahaa ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen guriga uu degmada dinsoor ka degan yahay murtad sayid axmed xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka ridada ugu magacaaban degmadaasi allaha fadligii weerarka ayaa lagu dhaawacay murtadka lagu beegsaday iyo laba askari oo ka mid ah ilaaladiisa dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waxay ahayd filimkii xiisaha badnaa ee ay soo saartay mu-asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimka oo saddex luuqadood kusoo baxay islamarkaana soconayay hal saac iyo qadar labaatan daqiiqo ka badan ayaa si weyn looga daawaday baraha bulshada waxaa dabcan filimkan lagu baahiyey markii ugu horeysay barta rasmiga ah ee mu-asasada alkataib ay ku leedahay telegramka waxaana lagu sii baahiyey mareegaha islaamiga ah iyo baraha bulshada waxa uu filimku helay kumanaan daawadayaal ah oo ka daawaday aaladaha kala duwan ee baraha bulshada loo yaqaano xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayaadka islaamiga waxaa si habsami la uga soconayey xamlada loogu magacdaray irshaadul umma haddaba xamladaasi wilaayaadka ay ka socotay waxaa ka mid ah wilaayada jubbada dhexe waryaheenna cismaan dhuubow ayaa waxa uu arrintaasi ka waraystay waaliga wilaayadii islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish jazaak allahu khayran akhuuna xamlada irshaad ulumma ilaa sabiili irashaad oo wilaayaadku ay ku dhawaaqeen si guud alxamdulilaah wejigeedii hore buu inoo soo dhammaaday wacyigelintii bulshada waa la wada gaarsiiyey dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan kulamo fara badan ayaan bulshada la yeelanay culammada ay ugu horeeyeen jazaakum allahu khayran nuqabadaa ka mid ahaa hogaankii ummadda bulshada ansaafteeda kala duwanna waa la kulanay sida hooyooyinka waalidiinta ganacsatada xirfadleyda noocyo kala duwan oo bulshada ka mid ahaa la kulanay haddana waxaa inoo socda wejigeedii labaad oo iyaduna ah fulintii ama tanfiidkii ah iyaduna si wanaagsan oo aad u qiimo badan ayay u socotaa jazaak allahu khayran waayahay ujeeddada laga lahaa xamladu maxay ahayd marka ujeeddada xamlada laga leeyahay waa sida shicaarkeedaba ka muuqda nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yiri shicaarka ee xamladun ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatii waxaan gudanaynay waajibka ina saarnaa ilaahi subxaanah watacaala inagu addoonsaday oo ah inaan gudanno wixii waajiba inaga saarnaa munkarka inaan ka zuulino wixii daahiray ee soo muuqda wanaaggana ummadda aan farno khayrka ugu yeerna mamnuucaad iyo waxyaalo shareecadu ay diiday yaan ummadda kala dagaalamaynay waxaa ka mid ahaa waxyaalahan telefoonada waaweyn ee ummadda fasahaadiyey caalamkana maanta in badan oo kamid akhlaaqdoodii lumiyey waxaa kamid ahaa mukhaadaraadka waxaa kamid ahaa waxyaalaha dee caafimaad ahaan aan u wanaagsanayn ummadda dhibaatada u keenaya ayaa kamid ahaa sida dawada dumarku ay jirkooda ku caddeeyaan bacahan balastiig oo caafimaad ahaan iyadoon dhibaato badan ummadda u keena ayaa kamid a iyo xoolahaba waxyaalahan dharka khayru sharciga oo shareecada islaamku aysan ogolayn oo rag iyo dumarba ay isticmaalaan in lagala dagaalamo laga zuuliya ayaa kamid a waxyaalo fara badan oo munkaraad oo shareecadu aysan ogoleen ayaan ummadda kala dagaalamaynay wax badan oo macruufana waan farayna jazaaka allahu khayr welina way socotaa oosha waa wadiin welina way socotaa waan wadnaa meel fiican oo inoo maraysaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu noogu kaalmay subxaana watacaala xamladu waxay ka koobneed laba qaybood mid waxay ahayd wacyigelin oo dadka ee wanaagga lagu farayey midda labaadna waxay ahayd mid lagula dagaalamayey munkarka sidaba hadda aday qaybo ka mid aad sheegtay marka howlgalkaas ee munkarka lagula dagaalamayo muxuu beegsanay marka laga soo taga in dadka la wacyigelinaa waayahay jazaak allahu khayran akhuuna xamlada wejigeedii hore markuu noo soo dhammaaday wacyigelinta wejigeedii labaad wuxuu beegsanaya wax alla wixii munkara ee jira la arko in lala dagaalamo ciidan yaa loo sameeyey madax bannaan oo kuwii hore u jira aan hayn oo loogu talagalay munkaraadka inay la dagaalamaan jidadka magaalooyinka ay dhex marayaan meelo magaalada ka baxsan iyoay aadayaan ciidamadaas waxay la dagaalamayaan wax alla wixii munkaraada khaasatan waxyaalaha cadowga xaggiisa nooga imaanaya magaalooyinka dariskana ale cadow gacanta ku hayo akhlaaq darida iyo dhaqan xumada nooga imaanaysa dhanka iyada ayay si guud oola dagaalamayaan sida lebiska dhaqanada hadda reer galbeedka ku badanee ummaddan ay in badan oo kamid ay ku aafoobeen rag iyo dumarba waxyaalaha lala dagaalamayo kamid yahay gabdhaha muslimaadka xijaabkii sharciga ahaa ilaahay ugu talagalay inay qaataan waxyaalaha hadda wilaayaadka kasoo daahir waxaa kamid ah gabdhihii iyagoo xijaabkii qaadanaya yo haddana beryahan dambe waxaa soo kordhay in la arko canqowyadooda iyo kabaha ay xiran yihiin oo kale in la arko dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan kabaha maxaa loo beegsanaya buudka ee gabdhahu xiranayaan weliba nooc cadaanka ee mar dadku ay sheegeen hay kuwa cadaanka oo kale ee ragga si gaar u beegsanaya beegsigu marka kabaha maha ujeedku kabahu sidooda xaraan uma ahan gabadhan waa u bannaanta inay xirato sharcana dee hadda wax xarima inagu ma naqaan gabadha muslimada kaba buudna way qaadan kartaa kaba dacasna way xiran kartaa kaba kala furuna way qaadan kartaa muhiimadda marka la rabo waxaa weeye gabadha xijaabkii sharciga inay qaadato xijaabkeeda uu qariyo canqowgeeda iyo sigsaanta ay xiran tahay iyo kabaheeda waa inuu qariyo xijaabka inuu asturo unbaa asala muhiimadda iyo dagaalku maahan kabaha maahan waxa weeye xijaab jirkeedii asturaya oo qarinaya inay gabadhu xirato weeye wiilashuna sidaasoo kale saraawiil waaseca oo jirkooda aan cawradooda soo muujinaynin inay qaataan musbilna aan ahaynoo dhulka jiida aan ahaynoo meeshii sunnadee nabigu caleyhi salatu salaam ugu talagalay canqawiyada inay ka saramaraan saraawiishii ragga ayaa la rabaa nidaamkaasaan rabnaa marka insha allahu tacaala canshaxii iyo wanaagii islaamka loogu talagalay inaan bulshadeena ku ilaalino dhaqankaa reer galbeedkan aan ka hortagno la dagaalano waxyaalaha aan beegsanayno taasaa ka mid ah jazaaka allahu khayr waayahay su-aasha xigto alwaali een, munkarka lala dagaalamayo mid muuqda miya mise waa mid ka qarsoon jazaaka allahu khayr annaga ilaahay wuxuu nagu adoonsaday munkarka ee soo daahiree bannaanka yimaada inaan la dagaalano ilaahay nagu adoonsaday subxaanahu wa tacaala waxa qarsoon allah ayaan u deynaynaa subxaanahu wa tacaala xisaabteeda iyo cidda mataqaana samaynaysa wixii dee munkar ama fawaaxisha ee qarsoon allah ayaa kula xisaabtamaya laakiin innaga waxaa waajib inaga saaran yahay munkarka daahirka ee bannaanka yimid inaan la dagaalana wixii qarsoona ilaahay ayaan u daanaynaa guryaha dadka muslimiintu ay leeyihiin iyo cawraadkooda annagu inaan u dhacno ujeedka annagu ma ahan mana rabno guryaha aan ku ognahay munkar in lagu samaynayo ama waxyaalihii mamnuucaadku inay yaallaan aan ognahayno waxaan kala xiriiraynaa cidda guriga mas-uulka ka ah. saldhiga ayaa laga wici doonaa hadduu ilaahay idmo qofkaasa laga dalbanaya inuu mamnuucaadka iyo waxyaalaha munkarku iska keeno ilaahay nooga baqa subxaana wa tacaala hadduu ciidanka ajiibana waa sidii loo baahnaa alxamdulilah haddii kale markaa kadib ayay noqonaysaa in mataqaanaa ay tallaabtii sharci waafaqsaneed laga qaado waayahay waxaa jira gaadiid ka imaanaya een, magaalooyinka ay cadowga maamulaan waxaa laga yaaba marka qaarkood inay soo tahriibiyaan oo ay keenaan waxyaabo een, mamnuuc ah maxaa idinkaga qorshaysan marka gaadiidkaas iyo waxa ay keenaan gaadiidka dhulka cadowgu haysto ka imaanayo si guud waxna waxay keenaan badeeco ay dadka u baahan yihiin badeecadaha dadku ay u baahan yihiin muslimiinta aslan shay kastoo bannaan annagu waan soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala bulshadana waan kala shaqaynaynaa laakiin waxyaalaha shareecadu aysan ogolayn waxaan u samaynay insha allahu tacaala xamladan inta ay socoto waxaan u samaynay ciidamo gaar ah oo aan ugu talagalnay kontaroollo inay dhigtaan baro cayiman ee inay dhigtaan ayaan ugu talagalnay ciidankaasna waxaa loogu talagalay waxyaalaha mamnuucaadka inay la dagaalamaan oo ummadda ay ka reebaan si aysan bulshadan usoo dhexgalin dhulka cadow waxaa naga soo galo waxyaalo fara badan oo xun wax fiicanna way naga soo gaaraan waxyaalaha xun ee naga soo gaaro waxaa kamid a waxyaalaha expireka dhacaya laska soo raraa oo aan dee qofka caafimaadkiisa iyo bulshada aan u rooneen waxaa kamid ah waxyaalaha dee akhlaaqda xun ee aan islaamka iyo dhaqanka aan u fiicneeno waxyaalo fara badana lasoo dhoofiyaa daroogada kamid ah sida sigaarka iyo tubaakada iyo qaadka iyo waxyaalaha lamidka ayaa lasoo dhoofiyaa oo la keenaa waxyaalahaasoo dhan ciidanka inay la dagaalamaan aan ugu talagalnay gaadiidleyda iyo dadka ganacsatada ee baabuurta watan waxaan si xushmad iyo qadarila uga codsanaynaa ciidanka inay la shaqeeyaanoo aysan mataqaanaaye caqabad aysan ku noqonin iyaguna insha allahu tacaala dee ciidankii tawjiihaad iyo talooyin badana soo siinay inay dadka muslimiinta ilaaliyaan waqtigoodan u ilaaliyaan aysan ku xadgudbin ma noqonayo kontaroolo waxa loogu talagalay si juzi ah gaadiidka inay u baaraan amaakiin kala duwanna way dhigan doonaan haddii shalay lagu arkay waddo waxaa laga yaabaa birina waddo kale in lagu arko si guud marka bulshada waxaan kula dardaarmaynaa ciidanka diriiska wata ee qaabka u labisan in lala shaqeeyo oo loo ogolaado gaadiidkooda inay baaraan jazaaka allahu khayr waayahay een, waan soo gabagabaynaynaa waraysigeenna maxaad isleedahay waad ka tagtay alwaali aad waraysigan kusoo gabagabayn lahayd ama baaq ama talooyin dardaarankaaga iyo waxaad isleedahay waa ka tagtay Eh, intaanan dardaaranka u gelin ka hor eh, xamlada wejigeedii labaad ee tanfiidka hadda maadaama aan galnay waxaa jira dadka inaan ku baraarujiyaan rabo annagu dhulka aan ku noolnahay wilaayadka islaamiga bulshada ku nool ee dumarka iyo dhalinyarada iyo caruurta yaryar soo barbaaraysa waa bulsho shareecada islaamka lagu soo barbaariyey waa bulsho aan mataqaanaaye fasahaadka maanta caalamka jira aan ka warhaynin waxyaalaha mataqaanaa sigaarka iyo tubaakada iyo qaadka iyo ma yaqaanaan magaalooyinka markii la dhex mara laguma dhex arko bulsho marka warqad cad ah oo nadiif ah yaan inagu maanta maamulaynaa alxamdulilah allah ku mahadsan sida maanta soomaalida inteedii kalena maanta waad aragtay fasaad ka jira magaalooyinka markaa tagta dhibaatada ka jirta akhlaaq ahaan waxaan rabnaa waxaas marka inaysan nagu soo neefsan qofkii muslima soomaaliyeed ee meel wilaayad ka baxsan caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku dhibaatoodana waxaan rabnaa meeshan inay badbaado u noqoto caruurtiisa iyo xaasiskiisa iyo iyo dadkiisa inuu keensado marka annagana waxaa waajib inaga saaraya dadka akhlaaqdooda inaan Ilaalinteeda.
ilaalino oon xifdino munkaraadka naga soo galaya xagga aan ka ilaalino tusaalahan haddaan kugu soo qaato ee, maalmo dhoweytee ee, waxaan caruur yaryaraan waxa weydiinaynay waxa la yidhaahdo ee, sigaarka macalin yaa wuxuu ii sheegaa inuu sigaar u sharaxay ee, yacni tadqiinku dhibaatada uu leeyahay yuu ka hadlay ee, duruusta maado ka mid oo lagu qaadanay ahayd markaas caruurtii wuxuu weydiiyey sigaar ma taqaanaa wuxuu ugu jawaabay sigaar ma naqaan waa caruur wilaayad ku dhex dhalatay wilaayad ku kortay ma naqaanay dheh macalin noo sharax sigaarku waa wax ceenkaa ma wax la cunaa ma wax la cabaa waa wax noocee ah yacni fahanba kama haysaanba qaadkuna waa saasoo kale fahan kama haystaan bulshada noocaasoo kale marka ilahay uu noo badbaadiyey waxaa waajib inaga saaraya marka badweyn waxaan ku dhex jirnaa munkar uu nagu hareer isaga inaan ka ilaalino weye marka jazakumullahu khayran bulshadan waxaan ugu baaqaynaa dadka odayaasha iyo dadka ahlulxalli walcaqdiga iyo culummada iyo qof kastoo waxgaradaba arrintan inay inoogu kaalmeeyaan oo garab inoogu noqdaan saan bulshadeen u badbaadin lahayn si ilaahi subxaana watacaala jiil wanaagsan oo khayrba inoogu soo saaro garab inay nagu siiyaan ciidamada la shaqeeyaan maamuladan ay la shaqeeyaan yaan ka codsanaynaa jazaaka allahu khayr waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkiinnii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
نصرا فاسجدي لله شكرا